تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacno wanaagsan ikhyaaray idilkiinbah meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintana oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa beerashada ciidda bacaadka ah iyo farqiga u dhexeeya carramadowda iyo dhulka carracadka ah iyo dalagyada ku habboon in lagu beerto dhulka bacaadka ah waxaan idiin soo gudbin doonnaa macluumaadyo ku saabsan ciidda bacaadka ah iyo waraysi aan la yeelannay qaar ka mid ah beeralayda wax ku beerata bacaadka halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag dhulka beerashada kuwacan ee soomaaliya waxaa lagu sheegay inuu yahay boqolkiiba shan iyo lixdan halka inta kalena lagu sheego dhul daaqsiinka sidoo kale xog ururin horey loo sameeyey ayaa lagu sheegay in dhulka aadka u bacrimisan ee wax soo saarka kuwacan ee soomaaliya uu yahay siddeed dhibic shan malyuun oo hegtaar hase ahaatee in badan oo ka mid ah beeralayda soomaaliyeed iyo khubarada majaalkaasi ku takhasustay waxay sheegeen in waddankan aysan jirin meelaysan wax ka bixin xitaa hadday tahay xeebaha badda afkeeda ah iyo dhulka buraha ah wax dalaga oo soomaaliya aan ka baxayn aslan ma jiro afar iyo labaatan saac ama labaiyo tobanka bilood oo sanadka soomaaliya xataa buraha dusha waxba ka soo baxay meel inaan soomaliya wax ka soo baxayn male hawadooda Ee, dhulkeenna waa dhul hodan ah firjin ah dihan hadduu dad fiican helo isku filaansho hiigsa kale Ee, dhulka soomaalida guud ahaan sideed iyo tobanka gobol ee dhul koobnaay tijaabo lagu sameeyey carrada dhul iyadoo xagga ee, dalaga ama beeraha inay beera kamid laga baarayo dhammaan way ku habboonayaan gobolada soomaalidu laakiin way ku kala horeeyaan oo dhulka labada webi u dhexeeya ayaa uga sii habboon wax- wax beerista uga sii habboon marka dhulkeenna meel yar oo la tuura cad yar oo la tuuraa ma jira sideedaba khubarada cilmiga beeraha qaarkood waxay sheegeen in dhulka bacaadka ah uu ka mid yahay ciidda sand soyaliska loo yaqaano oo ah ciid aad ugu yar dhagaxa ahna mid furfuran dhagaxeeduna uu ka bilowdo wixii mitir ka hooseeya ciidan soomaaliya marka la joogo waxay aad ugu badan tahay dhulka xeebta ah iyo deegaanada xeebaha ku dhow khubaradu waxay intaa ku dareen in ciidan bacaadka ah inta badan ay tahay mid qalalan biyaheyskeeduna uu aad u yar yahay oo si fudud ay biyaha uga dusaan nafaqadeeduna ay aad u yar tahay nafaqaynteeduna haddii la beerayo ay tahay mid joogto ah gunta ama gudaheeduna kuleelka dartii waxay had iyo goor u baahan tahay biyo waraab ah si dalagyada ku beeran u sii jiraan taana dhib bay ku tahay dad ku nool dhul sida soomaaliya oo kale ah biyaha si dhaqso ah ayay kusii daayaan video haddaa fiirisa waa ujeedaa saddexda ciid oo meesha la isku soo barbar dhigay oo mid sandy soil ah iyo mid loam ah ama silt ah iyo mid clay loam ah saddexdaas markii la isbar dhigay waa ujeedaa ciidda sandy soilka inay si dhaqso ah biyihii ay hoos u dhaafayaan halka kuwa kale ay si tartiiba ay hoos ugu soconayaan marka taas waxay keenaysaa in biyihii ay si dhaqsa ah ay ku dhaafaan ciiddii oo meel biyuhu ku yaryihiin haddii aad joogtid oo ciiddan ay u badan tahay in aad ku qasban tahay mar kasta inaad geedkii waraabisid sababtoo ah biyihii hore ayay u dhaafayaan ciiddii marka si uusan dalagkii uusan wilton waxa la yidhahdo u samayn uusan u qalalin oo caleemihiis kusoo kogmin waxaa ku qasban tahay oo uusan dhaawac u gaarin inaad biyo ku shubta mar kasta sidoo kale ciiddan asal ahaanba uma lahan nafaqo fiican oo dhagaxa ay ka samaysan tahay darteed nafaqa fiican ma lahan iyo nafaqa cishi midna labadaba marka labadaas ciloodood boo isku darsatay marka markii la maamulayo ciiddan waxaa la sameeyaa nafaqadii ayaa loo kala qaybiyaa oo xilliyo kala duwan ayaa la siiyaa oo meeshii aad hal mar ku shubi lahayd saddex jeer ayaa u kala qaybinaysaa intii geedka korayay laakiin ciiddan haddii maadada dabiiciga lagu shubo ama ay leedahay nafaqada way cisho kartaa oo jaaniska ugu fiican waa kaas maadada dabiiciga ah haddii si fiican loogu shubo waxaa kor u qaadmaya nafaqadeeda nafaqa cishigeeda iyo beega cishigeeda saddexdaasba kor ayay u kacayaan sida in lagu shubo saxarada xoolaha waxaa loo yaqaanaa compost in lagu shubo haddii la heli karo intaas oo dhan faa'iido weyn ayay kusoo kordhinayaan ciiddan oo jaanisida looga faa'iideysan kara ayay ka mid tahay arrimahaasi la soo sheegay awgood ciiddan beerashada waa looga wacan yahay halka khubarada qaarna ayba ku tilmaameen mid gebi ahaanba liidataa haddii la isku dayana beerashadeedu ay u badan tahay in lagu khasaarayo ama lagala kulmayo wax soo saar aad u yar beerasho ahaan marka laga hadlayana ciiddan waa mid aad u fudud oo shaqadeedu ma dhib badnaa marka loo barbardhigo ciidaha kale sida dhoobeyda oo kale ciidan sandisolka waa sahal in laga shaqeeyo oo beeraley adduunka ayaa raadiya oo jecel inay ciidan ku shaqaystaan waxyaaba ay ku jecel yihiin waxaa ka mid a in cagaftii ay sahal tahay inay ku gasho ciidan iyadoo xataa roob da-ay ay ka shaqay karaan halka laga yaabo ciido kale haddii roob u yimaado in xataa xilligaas wixii abuuri lahaayeen ay dhaafaan sababtoo ah cagaftii ma geli karto beertii marka waxaa laga jecel yahay weliba adduunka meelaha biyaha fiican leh waa laga jecel yahay sababtoo ah biyo kama walwalayaan nafaqadana si tartiibahoo habaysan ayay u maamulaan organic matterna waa lagu darayaa ciiddii markii organic matter ay isku hesho iyo nafaqadii waqti dheer kadib ciid fiican ayay kusoo baxaysaa oo biyihii aysan dhex fariisanayn khubarada beeralaydu waxay sheegeen in dalagyada ugu wanaagsan dhulka bacaadka ah ay yihiin dalagyada adkaysiga badan ee u dulqaata abaaraha nafaqayarida waxaana kuwaasi ka mid ah sisinta oo aad u adkaysi badan taasi oo ka mid ah dalagyada sida aadka ah uga baxaa dhulka trobikalka ama kulaylaha ah umana baahno biyo aad u badan waxaa kaloo ka mid ah dalagyada ka baxa dhulka bacaadka ah haruurka ama masagada oo ka mid ah dalagyada aadka u adkaysiga badan biyo badanna aan u baahnayn taasi oo siyaadaha looga beerto waddamada kulaylaha ee afrika oo soomaaliyaba ay ka mid tahay dhanka dhirta iyo geedaha waaweyn ee ka baxa dhulka bacaadka ah waxaa ka mid ah timirta oo aad iyo aad ugu wacan dhulka bacaadka ah iyo ciidda furfurka ah timirtu waxay ka mid tahay dhirta manfac badan leh ee howsha yar iyadu waxay daryeel u baahan tahay oo keliya marka ay ku jirto barbaarinta hore wixii ka dambeeyana waxay u adkaysi og tahay cimilada diiran iyo dhulka kuleelaha ah sidoo kale waxaa jira dalagyo kale oo ay tahay in dadka dhulalka bacaadka ah ku nool uga faa'iidaystaan oo siyaadaha ugu habboon waxaana dalagyadaasi ka mid ah khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo lowska maadaama lowsku u baahan yahay ciid jilcisan marka ciiddan dhir fara badan ayaa lagu abuuri karaa oo ku bixi kara laakiin adigana waxaa muhiim ah inaad samaysid oo lagaa rabaa inaad biyana u heli karto nafaqana aad sii karto haddii aad biyo iyo nafaqa u heli karto dalagyo fara badan ayaa lagu abuuri karaa oo qudaar weliba ah sababta aan qudaarta kuu leeyahana waxa weeye maadaama ay biyo badan iyo nafaqa badan ay rabto haddii aad ku abuurto sida galey oo kale camal oo laga yaabo inaadan qiimo fiican ku helin oo magaalooyin ka fog inaysan lacagti kaaga soo noqon tusaale ahaan waddamo badan oo isku cimilo nahay oo ka tirsan gobolka la yidhahdo saaheel ee ka sokeeya north africa ka sokeeya waqooyiga africa ka sokeeya waxay ku abuuraan qudaaro fara badan iyagoo isticmaalaya weliba geedkan la yidhahdo acacia tree dhexdiis ayagoo ku abuuraya qudaartii waxaa u malaynaya geedkan waxaa loo yaqaanaa cadaad marka geedahaas ay abuurayaan markay geedahaas abuuraan qudaartii ayay ku dhex abuurayaan taas marka waxay u sahlaysaa in dabayshiina aysan qallajin ciiddii maadaama ay geeda ku dhex baxayaan waxay kaloona keenaysaa inay dabayshii yaraysan oo keenaysaa marka geedkaas markay abuuraan ayay waxay samaynayaan dhinacyada ayay waxay uga abuurayaan qudaartii sida basal oo kale basasha oo ku fiican oo u dulqaada karta oonka hadhowna ay sahlan tahay in ciiddii si sahla looga soo bixiyo geedaha kale abuuraan waxaa ka mid a lows oo isaguna ay sahlan tahay inuu ciiddan ku baxo hadhowna markii lasoo bixinayo ay sahal tahay in laga soo dhex bixiyo sidoo kale midaan isla naqaano haddaan soomaali nahay waxaa ka mid ah in xoolaha loo isticmaali karo oo si fiican looga faa'iidaysan karo haddii loo daayo geedaha dabiiciga ah in ciiddan looga faa'iidaysan karo marka ciiddan maxaa khatar u keeni kara marka sidaan hore u sheegnaba ciiddan khatarta ugu weyn oo u imaan kartaa waxa weeye in markii geedaha dabiiciga laga jaro oo ciidda ay banaanaato in dabayshu ay qaadi karto oo ay dhul kale ay ku daadi karto ciiddii oo halkaana ay ciiddii ka khasaartay meeshii ay tagtana ay khasaaray iyo dhib kale u keentay marka haddii meeshan geedihii laga jarayo ciiddan waa in loo sameeyaa waxa la yidhahdo windbreak oo ah in geedo lagu wareejiyo sida geedka cadaadka oo kale oo la qabsan kara oonkaas in lagu wareejiyo taas markaas waxay sahlaysaa in dalagyadaadii ka dhex baxayay dhexdana inay dhibaato aysan soo gaarin weliba windbreaks geedahan la yidhaahdo oo beerta lagu wareejiyo xataa hadday ciidaha kale yihiin aad ayaa loo isticmaalaa muhiim ayay u tahay sida aa ka aragtid sawirada beeraha adduunka inta badan waa lagu wareejiyaa geedahaas waxaa allah mahdi ah in dhulka soomaaliyeed habba kala horeeyee wax soo saarkiisu aanu jirin dhul aan wax soo saar lahayn oo aan waxba lagu beeri karin sida codadkii beeralayda iyo khubarada aad ku soo dhagaysateenba dhulka soomaaliyeed idilkiiba waa mid wax soo saar gol iyo gebiba dad badan oo soomaaliyeed ayaana ku baraarugay in dhulkoodu aanu lahayn cad la tuuro meel waliba oo la beerana lagu baahi beeli karo haddii biyo loo helana wax soo saar badan laga samayn karo dhulka bacaadka ah dad badan ayaana isku dayay inay wax ku beertaan dhulka daaqsiinka gaar ahaan dhulka bacaadka ah ee u dhow xeebaha xasan axmed yare waxa uu ka mid yahay beeralayda dhulka bacaadka ah wax ku beerata ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan ku booqannay beertiisa oo ku taalla deegaanka galshiq abiikar oo ka mid ah deegaanada u dhow xeebta ee hoostaga magaalada jilib waxaa u beeran geley uu beeray bilowgii xilli roobaadka guga taasi oo si wanaagsan ugu baxday wuxuu xasan axmed marka hore iiga warramay xaalka dhulka ay wax ku beertaan iyo sida uu yahay wax soo saarkiisa wuxuuna sheegay in sida dhulka carramadowda ah loogu beeri karo dalagyada noocyadooda kala duwan sida masagada digirta geleyda sisinta iyo inta la midka ah welibana dalagyada qaar uu dhulkoodu uga wanaagsan yahay dhulalka carramadowda ah wuxuuna intaa ku daray in waayadan dambe dadka deegaanku ay si aad ah u fahmeen dhulkooda iyo waxbeeristiisa islamar ahaantana ay soo badanayaan beeraha ay dadka deegaanku samaysanayaan oo sannadba sannadka ka dambeeya sii kordhaya isagoona dadyowga kale ee dhulka noocaasi ah ku nool ku booriyey waxbeerashada
bismillaah anigoo magacayga xasan axmeyare oo ka mid ah raggii deegaanka galsha abikir beeraleyda ah waxaa halkan noogu yimid walaalaha idaacadda islaamiga andalus oo haddeer aa isla joogna ka deegaan ahaan aad baa u fiicannahay waa sida wiilka u sheegay walaalka u sheegay waa deegaan xoolo xoololey oo xoolaha ay ku fiican yihiin oo gebiib ah walow dadkii hore ee macnaha weli ee u fahmin beer ahaan laakiin annaga hadda beeraa ka tabcanaa dhulka oo bacaad yahay oose ahaynin dhul caramadoow ah amba sidii woobi mareen oose ahaynin dhul hadda macnaha ii sheeg oo roobka kaliya lagu tabco sidii guga deerta xagayga oo dalaga macnaha aan ku tabcano haddii galley tahay digirta sisinta sida masagada qaraha nooc walba waa ka baxan nooga baxan haa marka oo hadda aada loo fahmay dhulka waa dhul bacaad ah cara gaduud ah waxba aana dhaamin dhulkii caramadooga ah wixii xag ka baxaya inta waa ka baxan waa ka sii fiican tahay weli soomaaliya dhulkeedoo dhan ayaa saasoo kala wada ah waxaa u sheegaynaa walaalaha oo islaamka ah soomaaliya muslimiinta meel kastoo ay joogaanba dhulkooda waa dhul khayraad badan oo aada u fiican meel kastoo ee tahay gol iyo gebiib meel shacaa beerataba meel aan laga dhergeynin ma laha oo macnaha ii sheeg eh, dhulkan hadda saan eh, waxaa ku dhacday eh, laba daruur saddex daruur may ahayd maqaa keliya kaliya ku baxday Eh, fasalkan hadda arkayso oo intaan joogo saan u quruxda badan leh labaatan maalmood hadda roob kuma dhicin Maasha.
waa roobabka hore wuxuu saan ugu naaxsan yahay maasha allah marka dhulka aad buu u fiican yahay dadka eh, walaalaha eh, waxaan leenahay dhulka waa khayraad badan yahay soomaaliya oo dhanna waaye Eh, ilaa badda intaa ka ahayn macnaha biyaha badda xeebta intaana ka ahayn waa ka baxaya Ma- waa ka baxayaan Mar- markii macnaha xeebta saan looga soo hoobtaba waa la abuuri karaa marka taas waxay ku xiran tahay eh, adiga iyo tacabkaaga iyo dadaalkaada iyo raxmadda ilaahay macnaha isheeg oo ku shubo bacaad wax kama baxayaan iyo macnaha meesha waa cara cad iyo waa cara gaduud iyo waa cara madow iyo waxaas waxba kama jiraan meel kasta oo macnaha isheeg oo ilaahay macnaha ugu talagalay eh, macnaha isheeg eh, roob ugu talagalo roob ku dhaco waxba ka baxayaan marka waxaan leenahay eh, ha laga baxo meeshaan wax kama baxayaan iyo meeshaan beera ma ahan cod kastaba meeshii oo macnaha isheeg ilaahay makaniyey haddaad tabcato waa macnaha isheeg waa dhereg maasha allah ee fasalkan hadda aan ku jirno ee guga dhulbeereed badan oo hadda deegaankan ee ku yaala ee galshabeeye kar ayaan soo maray oo dalagyo noocyo kala duwan ah ku beeran hadda beertan hadda aan joogno adiga maxaa kugu beeran ana galley waxaa ku hoos taalla digir yaryar ee qaybna sisinay ka tahay marka intan waa wada fiican yihiin kulli beerta waa siddeed iyo toban darab waa saas eeta siddeed iyo toban darab markoo roobka da-ay oo cooska soo baxay makiinaa loo keena hadda ma ogta ee, horumaraa la gaari dhibkii waa yaraaday dhibkii waa yaraaday yaambada iyo wixii macnaha isheeg wixii waa la fududayey makiinaa la marsiiyey abuurka makiinta macnaha isheeg lix saacay ahayd Ee, abuurka waa laga daba riday markay qoyday oo cooska soo baxay oo dhulkii oo dhanba cooskiisa eh, macnaha oo taam noqday oo dhulka wada cagaaray yaa hal habeen makiinta la marsiiyey lix saac- lix saacay fashay maya ninkii rabana macnaha makiintoo ka daba firdhana makiinta loo koraa waa laga daba firdhana ninkii rabana gacan buu ku abuuranaa marka eh, nidaamka saasuu ahaa ee marka qofka ee beerahan oo kala abuuranaya ma waxaa jira nidaamyo ka duwan ee qaabbeereedyadii kale ee dhulka caramadowda ah ee dhoobeyda mise waa beeraha oo dhan waa isku mid oo isku qaab baa loo beeran karaa beeraho dhan oo isku qaab wax kala dugun ma laha waxay ku xiran yihiin hadday waraab tahay iyo haddii oo macnaha cirka ee tahaba dhulka markuu qoyo waa macnaha s- waxaad ku abuurato ko waxaa la dhihi jiray waagii hore ee sisin ee xagaa ma baxdo ee macnaha isha galey jilaal ma baxda ee bahalka deer ma baxda waxaasoo dhanba wax ka jira ma laha marka nin walbaba wixii oo markaas oo jeclaayo asaga danaynayo waa waa beertaa waana u baxaan beeraley xasan axmed yare wuxuu sidoo kale sheegay in hadday beeraley yihiin ay dadka deegaanka galshiq abiikar iyo nawaaxigiisaba kaga filnaadeen oo ay ka xaqabtireen baahidii dhanka badarka dadkii deegaankan ay ka nasteen safarro ay u geli jireen sidii ay u soo iibsan lahaayeen dalagyada noocyadooda kala duwan wuxuu sidoo kale ka hadlay qaababka ay dadka beeraha ku milkiyaan isagoona sheegay in qof waliba uu leeyahay beerta uu isagu fasho waxa laga doonayana ay tahay keliya inuu wargeliyo maamulka islaamiga ah meesha uu doonana dhulka looga calaamadaynayo taasi oo horseedaysa in wax soo saarka marba marka ka dambeeya uu sii kordho oo badarkeenoo kale ee siyaabo badana iska jira ee dadka waaga hore gosha u safri jireen hadda macnaha isheeg fadhigooda unbay badar ka heleen oo macnaha ninkii oo matalan hadda degmadoo kale jilib amba kogadhaay barooqo kale ay aadi jireen safarka usoo gaabtay halkaanay ka heleen intaa laga siiyaa dadkii deegaanka dadka deegaanka galley hadday tahay galley hadday tahay hadday sisin tahay hadday digir hadday digir tahay waa ku filnaatay tuulo walbana macnaha wixii reer baadiye oo hareeraheeda degan waa ku filan oo ku filan yihiin hadda in badar loo safro iyo Waxa- waxaas goormay ahayd ha waa la iska taagay Aa, waa layska daayay taasi beeraha macnaha tacab loo galay wixii reer baadiyaho soonahan macnaha degan beeraha imaanayaan amba tuulidan hadda oo beeraha ku dhegan oo badarka la geeyo meeshaasun bay ka qaataan deegaankaana ku filnaan ma dhoofan annaga waa fuustooyana lagu shubtaa taas waxa waxa ka gadan kartana waa ka gadan wax- waxa walaalka sii kartaba waa ka siinaysaa Keedkaadana waa ka dhiganaysaa.
keedkaadana waa ka dhiganaysaa marka hadda ka waran bal baraaruga ee dadka deegaanka ee dhanka beeraha ee ma ku soo baraarugayaan waa ku soo baraarugayaan Ee, aad baana loo tabaxa hadda waxaad arkay oo anba fahmi kartaa sano hore markii oo macnaha isheeg saddex boqol oo beeroo kale amba saddex boqol oo oo macnaha qoys ee beero tabcanaysa hadda waa lix boqol ilaa toddoba boqol sanad walba ka sanad walba Waa jibaar.
ah maalin walbana waxaad arkaysaa nin dhahaya eh dhul hor lahaa rabaa oo macnaha isaga aa tabcado oo masa- oo masaartiisa wata oo xooggiisa ku banaysana lama kala gada meeshaan dhulka maamulkaasaa macnaha ishaeg kala xiriiraysaa waa lagu soo fasaxaa warqadaada bilaa lacag layn waaye warqadaada macnaha ishaeg soo goosanaysaa meel alamaha beere ka rabta walaayadaasa kala tacaamule waa lagu soo fasaxaa intaa rabtaa banaysanaysaa marka waaba lacag ma aha dhulka maya dhulka lacag ma ahan waa dhulka lacag ma ahan waa qofku qofka marka hadda rabo in uu deegaanka ee dhul ka beerto oo kale muxuu sameynaya dhulkaas waa maamulka islaamka loo tegaa degmada loo tegaa anba waaliga macnaha hadda meeshan tuulada macnaha kula kula xiriirinaya macnaha isheeg ee maamulka waxay leeyihiin maamulka weliba waxay sii leeyihiin macnaha wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha usoo maraysaa waa lagu imaanaa dhulka meesha arabta waa waa lagula fiirinaa Ee, hadda macquul ihina hataa aqoonta oo waa lagaaga sii badan yahay oo meel fiican baa lagu hagaajina haddana waa hadda adaa gacantaada ku banaysanaya ma ahan macnaha isheeg shaqaale yararoo wax iska jira oo hadaa lacag haysato lacag haysato haddaa lacag haysanin adi- adi iyo wiilishaadii unbaa isugu imaanaya Ee, dhowr sitamaan markii oo xoogo oo qaadid.
Ah, geed qaadid wixii markaas ah ka tabcan kartaa ka tabcanaya wixii kalena sanad kalaa ku darsanay tartiibtaada u weynaysa tartiibtaa iska weynaysanaysaa dhulbeereed kaa dambeyn oo kaa dambayn beeraley xasan axmed yare waxa uu sidoo kale ka hadlay faa'iidada dhaqaale ee waxbeerashada shakhsiyaddiisa uu ka helay iyo midda qoyskiisaba isagoona talooyin u soo jeediyey dadka soomaaliyeed taasi oo ku aadan faa'iidada wax soo saarka marka saas wa waa ma- fursad qaaliyo muhiim ah dadka hadda moogtahay intay macnaha meelo kale wax ka dooni lahaayeen amba meelo kale dhaqaale ay ka dooni lahaayeen dhaqaalaha hoostooda yaalla dhulkan ilaahay fidiyo nabadgelyadii ammaanka ay ku haystaan kam unba macnaha dhaqaalaha oo dhan ku jira ha macnaha beertii eh, waa sideed iyo toban darab Eh, abuurkii oo macnaha lagu abuuray qayma ahaan waxaa ka soo bixiyey waa toban doolar makiintii oo macnaha ii fashana waxay iga qaadatay lacag siddeetan doolar ah markii la suu geeya waa sagaashan doolar Eh, hadda sanadkii hore oo kale waxaa iiga baxday soddon eh, kiintaal oo xaruur ah oo mase oo galley ah yaa iiga baxday marka eh, waagaas soddon kiish waa adiga waa shan iyo labaatan doolar kiishka hala kiish shan iyo labaatan doolar Eh, markii hore waxaa iiga baxday aniga waa sagaashan doolar Eh, macnaha abuur ahaan iyo macala makiina ahaan Eh, soddon loora ka baxday waa keedsaday ani waa hore kama gedan waagii oo markaas i soo go'day meel walbay ka soo go'day lacag ma joogin fuustooyinaan ku shubay Ee, haddeer macnaha waa lagada haddii la dhahana waa kiishka wuxuu joogaa shan iyo labaatan doolar Ee, waa toddoba boqol iyo konton doolar marka toddoba boqol konton doolar oo lagu helay oo lagu helay sagaashan doolar muddadana inta ku baxday saddex bilooda ku baxday waa sagaashan cashe ku baxday sagaashan cashaa waxaa lagu helay yaa lagu lagu helay toddoba boqol eh, lix boqol iyo toban doolar lagu helay haddii laga jaro haddii laga jaro sagaashankii sagaashan marka laga jaro lix boqol iyo toban doolar beeraha la maalgashta ha lagu baraarugo Eh, dhaqaalaha dadka macnaha meel kama jira marka ana hadda beertan eh, markii hadda oo aan tabcayay ah, waxbaa iga sisi ahaaye laakiin falilaahi alxamdu eh, lug- lugaha dhulka iigu qabata hadda maasha allah Eh, meel kale kama shaqeeyey xilli badanoo waxaa jirtay oo shaqooyin kale aan ku mashquulsanayay hadda haa waa eedi kaliya inta shaqo aan soo maray way iga fiicantay sababtoo ah digirta hadda aan cunayna eh, waxa- fuusta laga soo shubaa sisintii waa jirgaanka laga soo shubaa saliidaydii jilwaha ka soo shiitaa intaa ka qaataa sisin ahaan jilwaha ka soo shiitaa Ma- ma- may qolada shiidayso ama lacag ka qaadan ama makaalka ka qaadanay haa maalkaas ka sinay ha haddaa geysato labaatan suus oo kale haddaa geysato hal jirgaanaa macnaha lagaaga soo dhiga oo nadiif ah waa lagaa shaandheena lacag lagama rabo mankaalka kaa reebanaya intaasa kaa reebanaya haysataa macsaradaada haysataa masaradaad waa haystaa galeydaada haysataa gelida waa haystaa digirtaada haysataa digirtana waa haysataa wixii kaa batana waa sii gadanaysaa sababtoo digirta hadda waa macnaha suuska afar doolaroo joogaa Ee, loorkeeda waa adig macnaha labaatan lagu dhiftay afar afar waa sideetan doolar haddaa gadato iidaan ha iidaan macnaha kugu filantahay maasha allah sisinta waa sidoo kale iyadna markan xasan axmed waxa uu ka hadli doonaa isbarbardhig ku aadan beerahooda bacaadka ah iyo kuwa dhoobayda ee caramadowda ah wuxuuna sheegay in marka hore wax soo saarka ay ka siman yihiin hase ahaatee beeraha caramadowda ah ay tacab ahaan iyagu dhib badan yihiin ayna u baahan yihiin juhdi aad u badan
haa ma- dhulkii gosha iyo gebiibta markii la- markii laisku barbar dhigo dhulka gebiibta macnaha shaqa fudud hadda beertan sideed iyo tobanka darab ahoo macnaha hadda aan joogna hadda shaqaale wax la dhihi yiraaho kuma fala ani adaa ku filanba marka hore makiintaasaa macnaha ii dardartay wixii ka dambeeyana waa aniga sideed iyo toban darab waa fahmi kartaa oo qof kaliya oo falaya marka qashin ahaan waa ka yaryahay ee, gabiibtaa yar ee, cara ahaan waa ka jilacsantae falida kuma dhibayso Ee, markii macnaha oo dhoobeyda carmadooga oo qoyan yahay yaambada dhoobaa kaaga dhigaymo inta wax dhoob oo kaaga dhigayo malaha feera kuma xanuunayaan qodax kumudaysana ma laha Ee, waxaa kaloo jira ee, yaamba hadda dhoob kaga dhigayana ma laha markii ay noqoto in la dhowro in la dhowro waa dubaagta macnaha isheeg tan oo gosha iyo tan gabiibta tan gabiibtaa yar xagga doonfaara kugu dhibaaya ee daanyeerka korooga waa wax badanaa jira oo kugu dhibaaya inta waa shimbir hataa ma qabna aniga ayagaa kaa badan ayagaa naga badan shimbirtiina shimbirta hataa dadka oo gabiibta deganoo macnaha gosha usii cararaya waxaa kula talinaa inay dhulkooda beertaan asaa ugu filan waa- waana u dhib yaryahay annaga xoolaa noo jilo aa noo joogto macnaha markaa badarka ka goosato dhulka gosha ah balkaas waa layska gubaa Ee, kan gabiibta ahna kan gabiibta ahna ninka beerta leh amba aso haddoosan xoolo laheenna deriskiisa unbaa xoolo leh waa u imaanayaan waa u imaanayaan waa ka gadanaa maasha allah hadduu asiga xoo- hadduu asiga xoolo leeyahana xolihiisu ee, xoolihiisoo siisanaa geedaha oo beerta dhexdeedoo saarana xoolihiisoo siisanaa taadoo kale hadda haddii waa la iibinaa la dhaho balkeeda markii aad goosato oo kadib oo balkeeda Ah.
waa saddex boqoloo doolar saddex boqol laba boqol iyo konton markii oo hadda waa fursad ka lahaa hadda garaskan hadda oo aan hoos taaganahay balka saaran soo Ah, waa- balka sa- balkii saaran Ah.
garsaanoona kala ku- waa balaa laga dejiyey gidigood Ah.
xoolahaada u diyaarsatay Anaha xoolayaga u diyaarsaday Waa Lo- kay- waa lo- sanadkii hore miyaa marka?
lo baa joogta sanadka hore aa dhigatay Ah, si- se u cunaysa jilaalka oo dhan bay kaga baxdo waa ka soo hara waaka waa ceelkaasaa biyo laga siiyaa balkooda u diyaarsanyay dhulka duurka soo jajabsane markay imaato balkeeda loo dejinaa meel kalena kaama aadaysa hadda balkaasa kuu daajanaya waa fursad kale Maasha.
xoolo kuu dhaq- ba- beerta xoolay kuu dhaqaalaynaysaa ee, ilmahee macnaha kuu korinaysaa dhulka marka waa ku nasaqabnaa alxamdulilah alxamdulilah baaqyada ku aadan in dadku ay wax beertaana dhulka soomaaliyeed idilkiina uu yahay mid ku wacan wax soo saarka waa kuwa isa soo taraya oo gobollada dalka oo dhan ka wada imaanaya waa kan mid ka mid ah beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo isna sheegaya in dhulka noocani ah aysan ka bixin keliya galleyda iyo masagada ee sidoo kale ay ka baxaan khudradda noocyadeeda kala duwan galguduud ayaan joognaa alxamdulilah waa meel ilaahay u nicmeeyey oo ku horumarsan dalagga abuurka ku horumarsan haddee nooc walba ewel waxay horta caam ku ahaa jiroo dadku ay yiqiineen adiga cunnada oo sidii digirtoo kale iyo adiga masegadoo kale iyo alxamdulilah qarahoo kale iyo alxamdulilah marka waxyaabo kaloo koonfurka leeloo aanay jira ah hadda soo ifbaxay oo ilaahay subxaana wa tacaala dadki tusiyey inay meeshan ka baxayaan oo hadda maanta la beero karo oo hadda maanta lagu intifaaci karo aa ilaahay fahamsiiyey waa abuureen hadday abuureen waxaa waaye waa waa u baxday meeshan waxyaabaha wax ka baxa waxaa ka mid a oo la fahmay sisintoo kale waxaa waaye waa uga baxdaa waa waddanka waa nooga baxday ilaahay baa mahad iskale qudaartii baa ka mid a sidiiba hadda yaanyadoo kale sidiiba haddaba halkan oo yacni barbaroonigoo kale sidibka bocorkoo kale marka adiga wahaa kadaa adiga wax aan ka bixaynba hadda inaysan jirinin ay ku tusinaysaa marka waxaa waaye aad ayaa looga macaashay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala marka waxay unu baahan tahay dadaal dadaal dheer in uun loo galo ayay waxay u baahan yihiin marka sideedaba ma og tahay wuxuu iskama soo xasilan haddaan hadda maanta la dadaalin ilaahayna lala kaashan subxaana wa tacaala marka waxaan hadda maanta ummadda ku boorinayaa ama galguduud ha ahaato ama hadda maanta golo- gobollada kale ha ahaate in hadda maanta ilaahay subxaana wa tacaala dhulkaanu nagu manaystay inaan iska beeranno dadaalno dalagga nooc walba aan raadinno ayaan ku boorinayaa halkaa walxaato hadda maanta irsaqay oo ku jira waaye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naga arsuqaa cirka marka in hadda maanta la faagaysto cir intuu da'ahaa la doogtahay dhahna dadku ilaahay wuxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum samada ayaa irsaaqadiinnu ku jirta marka in laga faa'iidaysto oon loo santaagin adduunka adduunkan yaa waxaa ka mid a waxqoloon ka mid ahaa waxay ka- waddankan kaanyaha iyo carrada ka qaadaan ay ay dhulkooda geeyaanoo meel ku shubaan ay hadda maanta ay beeraan asay saas badan uga raadiyaan annagana hadda maanta ilaahay dhulkaanu noo fidis carra soo rarid nagama rab marka iska tabcan lee waay marka adduunka noocaas ahay oo ilaahay uuna makaninin yacni arladan oo kale oo hadda la yidhaahdo irsaaqadaanka sugahayna haa oo looga tago yacni dalaggan aan uga tagno waxaa waaye khasaaro khasaaro waaye marka dadka muslimiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala oo islaamka inaan hadda maanta gaalo loo indhaha loo taaganin caalamka inaan indhaha loo taaganin ee ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha loo doogto arladana la beerto yaa ilaahay waa naga arsuqayaa toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaa ayaynu ku soo gebagabaynay kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى